magaca waxa weya walaa liibaan khadar jaamac waxaan ku magac dheer liibaan shaxnin liibaano halkaad ku sugan tahay marka hore walaal waxaan joognaa iminka greega waxaan joognaa meel ay hool oo dheer doon baad ka badbaadday bal doontaa warkeeda isii goormaad soo baxdeen maxaase idinku dhacay walaal waxaan soo baxnay wallahi jimcihii dhaweyto jimcihii ka horeeyey kabacdina doontii weynadeena naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa laba boqol ee dheeraad marayay laba boqoloo kale markii ay fuuleen bay iyadu culays dareentay baashii way way dhacday macnaha culayskii awgeed anagu markaa in yar saddex iyo labaatan qof oo xagga soomaalida adu sideed iyo toddobiy toddobiyo soddon qof oo xaggan hadhay aada iyo aad ayaanu ayaan ayaan kaga hadlay doontii iyo afar lasoo saddex iyo soddon qofan kaga hadlay iyo afar qof oo lasoo badbaadiyey marka intiinaasi maxaa saareydeen waxaan saarnay laaskii kale ee lu- ee dadka ku wareejinayey ayaan saarnayn oo kamaanu degin kii weynaaye lalagu wareejinayay wuu dhacay
waan maa gartay intii baqigii kaa dheenayn marka idinku maxaa samayseen markaa kadib anigu waxaan samayn karnaa ma jiro dadkii way daateen dadkii haddii lasoo wada guri lahaa way dhacaysaa marka halkii baa kaga soo dhaqaaqdeen dadkii halkiibaa khasab lagaga soo dhaqaaqay marka gurmad dad baa loo diray gurmadnimuu u iman idinku wax meyda ma aragteen markaa sidee baa ku ogaateen in dadkii dhinteen ama ama samata baxeen shan qof baa lasoo qaaday afar way badbaadeen markiiba mid ina uu dhintay markiiba oo isaga haddana dib baa badda loogu tuuray dad fara badan dee waa shaahadanayeen adigu ma aragtay wax meyda haa an waxaan arkay ninkaan soo qaadnay waa dhintay dad fara badan oo inamadii soo aan soo qabanay ay soo dhaadhaafiyeen meyd bay ahaayeen ay madaxooga qaqabanayeen Marka- shan boqol iyo waxay ahaayeen iyo iyo toban qof shan boqol iyo toban qof baad ku qiyaasayseen dadka Ayagoo- ay- doonta ay saaraa guud ahaan haa dad guud ahaan ahaayeen dadka dadkaas markaad eegtid soomaalidu intay ka ahayd wallaahi soomaalidu ilaa saddex boqol way gaadhayeen iyo xoogaa saddex boqol iyo afartan waa gaadhayeen meelahaas way badnaan soomaalida ugu badnaa inta kalena yay ahaayeen inta kale waxay ahaayeen afar iyo toban masaariya ay ahaayeen iyo xoogaa suudani iyo eritreyaan iyo oromo ayay badnaayeen inta kale go- goormay dhacdadan dhacday dhacdana waxay dhacday maalintii toddobadii bishii bay jimca toddobadii bishii baan malayn bay ahayd ilaa labadii habeenimo meelaha bay ahayd labiyo kowdii meelahaas marka idinku xaggee baa ka dhaqaaqdeen meesha aad ka dhaqaaqdeedan laydinka rarar ka ahayd waxaan ka dhaqaaqnay aliskandariya meel la yidhahdo xeebta ayaa lanaga rarray ilaa ilaa abaara koob iyo tobankii meelahaas ayay ahayd marka laashash baa laydinku guriyey aa laasheer baa lanogu guray laashkii weynaa laashkii dhexaa lanogu saaray laashkii dhexe wax noo geynayay laashkii weynaa kii weynaana waa kii dhacayba waan gartay markaan u tagnay dadkii lagu guray xaggee baa u socoteen markaa wallaahi waxaan u soconay dee talyaaniga aan islahay natigtaan gaadhaan yaa idin saasaan u shiraaqanay yaa idin samata bixiyey idinka saa saa ku badbaadeen annaga annaga markii aan eh, doontaydii layidhiha soo noqonina ee ay- tooska iskaga socda ayaanu iska nasiibsanay aanu hi ilaahay baanu iska aaminaynaa markii aan gari- tala- biyihii talaaniga gaadhnayna ee la hadalnay caawinimo dirsanayna waxaa noo yimi markab gareeg buu leeyahay markabkii xag buu naga keeni lahaa talyaaniga ayuuna geeyey gareega waan gartay oo markaan sagaal cisho badda ku jirnay sagaal cisho marka sagaal cishaa badda dhex socoteen sagaal cishaan badda dhex soconay yaa idin soo raray idinka dadkiina yaa soo raray wallaahi dee soomaalide waan gartay marka ma caddayn karaysaan dadkii inay dhinteen aad ka timaadeen dadka kugu celiyo iyo inay nool yihiin wax wara ma hesheen Ee, warka annaga ee, habeen hore ayaa warka anagu aanu weydiinay een, qoladii masar joogtay gabaan waxaa la yidhi qof islaam ah oo een, la- macnihii soo noqday ma jiraan marka anu waxaan malaynayaa meydadkii een, oo dee aanay xeebta gaadhin macnihii aan toos xeebta u gaadhin waayo haddii ay xeebta gaadhaan waan gartay marka saaxiibada kale cidi ma kula joogtaa saaxiibada kale waxay la joogahaana mustafa la yidhaahdo ayaa imika yaa fadhiya igu dhiba Ah, mustafa Waalaikum salaam alaikum.
calaykum salaam mustafa iyo warran Waa waa ka fiican alxamdulilah.
magacaaga oo ii dhammaystir Mustafa Aadan Xasan marka halkaad ka timi marka hore adigu mustafow Jijiga jigjiga waan gartay liibaana halkuu ka yimi horta isagana waan weydiinay waa Hargeysa.
hargeysu ka yimi waan gartay En, a- bal iga warran horta maxaad adiguna dhacdada bal sawir haddaad iga siisid wixii kugu dambeeyaad arkaysay markii doontaas en, macluumaadkaad ka haysid Ta- ta- Talabaad walaalkii macaan oo Iskandariyaan waxaan wada soo qaahiraan ka soo baxnay labiyo tobankiibana idinla nimid tobankii iyo barkii subaxnimaan lagu soo daadiyey badda oo laashashii ka soo raacnay saddex laash baan ahayn laash baa dhexdana kaga dalooshanay kabacdigeed adigu waan kasoo dhaqaajinay maalin- maalintii dhama- maalintii dhama soconeed galab markay ahayd toban koob iyo tobankii iyo ba- labiyo tobankii gudhawaadkii haa yaa doon ay ku jirtay saddex boqol oo qof iyaa naloo geeyey annagoo ah laba boqol iyo afartan qof waan gartay dabadeed dadkii doontii baa la saaray markii la saaray aduu aduu koob iyo toban qof markay ka habsan tahay ee dadkii kale la wasaaray baashii ciirciirtay ayuu ba- doontii markabkii wada digay waan gartay dabadeed waa laga soo dhaqaajiyey waa la waa soo- lasoo dadabaashay wallaahi iyadoo laa ilaha illa allah laleeyahay sagaal cishaan badda saarnayn oo bilaa sahay ilaa bilaa maxay shalay oo oo sagaal loo ahayd baa markii dambe markab talyaanigan u qayla diranay dabadeed markab kaleu noo soo diray markabkii kale wuxuuna keenay dee greega walaal ani waxaan leeyahay walaalahayo soomaali haddaan nahay ilaahay meel walba uu jooga walaalahayo waan iska joogna wadankeena waxay noo dhaaman male ilaahay wuu nagu arsaaqaya qad taasi qadar alla weeyaan laakiin dhulkeena waa lama waraacay jira walaalahayo waan iska joogna dhulkeena